dareemin halkani waataan dor sugaye aduniga u diiden furda uga dhaqanteen igu dheereyn halkani waataan dor sugaye ay duniga u diiden furda uga dhaqanteen eheeda midab kale waa mid loo dhammeeyo Ah, maba kala maba kala maba kala dhabta dheere dheheeda midab kale waa mid loo dhammeeyo Ah, maba kala maba kala maba kala dhabta dheere
hamba kugu dhadhabayo labaday isu dhigantaa mid hadduu dhantaalmana dhismuma hagage hamba kugu dhadhabayo labaday isu dhigantaa mid hadduu dhantaalmana dhismuma hagage hamba dhuubayowna habeenada dhibaate hamba dhuubayowna habeenada dhibaate
nayalsaday jacaylku ye intaa oo dhan iiriday ma dhex galay wadnaano mala dhuutayawga mala dhuutayawga
hamba dhamac galgacalba intaa la dhulonbalay idhalaalinayso dhaxtu ilayaragate
nayalsaday jacaylku ye intaa oo dhan iiriday ma dhex galay wadnaano mala dhuutayawga mala dhuutayawga
hamba dhamac galgacalba intaa la dhulonbalay idhalaalinayso dhaxtu ilayaragate
dhab kugu xaqsuusto riyan kugula dhile dhalal buural caynay dhanab qabatay waye dhadhab kugu xasuusto riyan kugula dhile dhalal xuural caynay dana qabatay waye kolka soo dhowaata dhulku wada iftiima Ah, maba kala maba kala maba kala dhartaalmide Ah. kolka soo dhowaata dhulku waada iftiima Ah, maba kala maba kala maba kala dhabtaalmide
labaanta la dhignaato waxaa dhahay dhaara qarqura haddii
galsaday jacay ku yay intaa oo dhan iiriday ma dhexgalay wanaho mala dhuubtayawga mala dhuubtayawga
amba dhamac galgacalba intaa la kulanbalay idhalaalinayso dhaxtu ilayarahantee
nayalsaday jacayl ku yay intaa oo dhan iiriday ma dhexgalay wanaho mala dhuubtayawga mala dhuubtayawga
amba dhamac galgacalba intaa la dholondholay idhalaalinayso dhaxtu ilayarahantee
haddaan halkaas uga soo laabanno heestii daafurka barnaamijka ayay taasi ahayd dhegaystayaal barnaamijka sida cadadeedba waxaad kaga qayb qaadan kartaan dhanka wicitaanka tooska iyo fariimahaba marka waa rajo doona inaan goorab idiin soo gudbi doono een anise dhankeeda iyo haddaan qadadkan idinkala saarno
waa tahay maxamed oo mahadsan tahay ayaan haddee soo dhawaa ayaa nambarka barnaamijka dhegeystayaasha wicitaanka tooska ay kaga qayb qaadan karaan dhegeystayaasha haddii aad rabto.
والباني سيرا كفوكا بالقولي كذلك آمنا باللبدي انت كذا لو
n habeen wanaagsan ayaan leenahay anisoy dhegaystayaasha n markana lambarka wicitaanka ay barnaamijka uga qayb qaadan karaan wuxuu noqonayaa furo labo sagaashan iyo labo toddobaatan iyo afar labaatan iyo afar mar kale haddaan ugu celiyo waa furo labo sagaashan iyo labo toddobaatan iyo afar labaatan iyo afar mar saddexaad haddaan ku celiyo waa labo sagaashan iyo labo toddobaatan iyo afar labaatan iyo afar
waa tahay dhegaystayaasha waxaan rajeynaya inay fahmeen waxaana fariimaha inoogu soo hagaajin karaan fara saddex lixdan konton iyo labo labaatan iyo toddoba ayay haddee dhanka fariimaha ay inoogu soo diri karaan mar kale ayaan ku celinayaa fariimaha saaxiibadana dhegaysanaya waa fara saddex lixdan konton iyo labo labaatan iyo toddoba ayaa si toos ah fariimo inoogu soo diri kartaan mar kale ayaan ku celinaya waa- fariimaha waa fara saddex lixdan konton iyo labo labaatan iyo toddoba hayaaniso waa tahay waa mahadsan tahay maxamed oo dhegeystayaashana waxaan rajeynaya in ay lambarka ay si fiican ugu soo hagaajin doono caawa wicitaankooda hagana lagu kala bixi doono n ayaan nacaawa meel maxamed aan saari doono waa tahay n maxamed oo n haddii dhegeystaha kuwaad ee qadka ku jira ay soo dhaweysa ayaane
n waa mahadsan tahay anisoy dhegaystayaal badan ayaa qadka soo wacaya markana dhegaystaha ugu horeeya ee qadka soo Halo, dhegaysta. Halo, dhegayste. Dhegayste, soo dhawow adigoo codkaaga sare u qaadaya magaca iyo halka aad naga soo wacayso
waan ka xunahay dhegaystahaasi waan ismaqlinaan nahay waan raje doona inuu dib u soo laaban doono ayaanay qaybihii ugu horeeyay barnaamijka muusiga iyo salaamaha ayaan ku guda jirnaa lambarka fariimaha waa fara saddex lixdan konton iyo labo labaatan iyo toddoba dhegaystayaal waan rajaynayaa inaad kala saari doontaan lambarka fariimaha naga soo wicnina wicitaanka iyo dhanka ayaan haddaad uga celiso ayaanay
n karaamow wicitaanka dhegaystayaashu ay nagala soo xiriiri karaan waa furo labo sagaashan iyo labo toddobaatan iyo afar labaatan iyo afar
waa tahay n dhegeystayaasha waxaan filaya lambarkaas inay fahmeen n ayaana dhegeystaha koowaad ee qadka ku jira haddaa soo dhawo halo halo dhegeyste وعليكم السلام يا dhegeysta siro magacaaga halkaad naga soo wacayso
سعيد حسين een ma iday soo dhow walaal qaal hadad barnaamijka la socotay een waa tahay waa tahay waa tahay waa tahay een waynu kaa qaadnay inagoo ka wakiila mitaalamada ayaan hawada kuu soo marinaynaa een gudagal waa tahay een faa-iso een caawa ayaani maxamed buuxi leeyihiin waxbaan tabaynaa waxbaan tabaynaa le caawe een waxaa dhiban ma naga soo dhamaystirta qaaskaba malaha ma gaarin een waa tahay een fa- ayaan waxay leedahay ayaanu qoslayso codkaasi ma gaarin ismalahay leedahay waa tahay een waxaan filaya markaa gaartay inaad soo gudbi doonto waa tahay een maxamed oo mashquulsana meeshan caan waa ujeeda
waa tahay anisa aad baad mahadsantaa runtii wax gaara kamaana mashquulsane fariimaha dhegeystayaasha bisa ka mashquulsanaa anisa waa igaadhe waad igu qabatay caawa marka een dhegeyste ayaa qad ku jira markaani haddaan soo dhabeeyo halo asalaamu calaykum dhegeyste وعليكم السلام ورحمة سو دوا ولا المقع يالك أنا قصوا عيسو
محمد ولالك وعيسى أحمد وعالم مثل سحر الصحافة بكينا من غير واتهاي ولا عاوة حبكة ما صوتك أنا عليك أنا مركز سو دوا بالعاوة السلام تهدياتكم بلا بيسا من والدين مع أصحاب هذا ورسو دوا
walaalkii caawa salaan iyo inaa hees inta ka qaadaa ugu talagalay واتهاي بل إنه هرمر هستا
waa tahay heesta haddii aad soo gudbiyo waxay noqonaysaa sida tan yasiin aragtidaada adugu jacayl abuurtee ahow odagii naftayda ilmaan dhalay aabahooda hadiyaa dhaqan galmo hadaada maasoo fadhiyo hadiyaa dhaqan galmo hadaada maasoo fadhiyo ahaatay sidan rabno alla mahada iskale ubaxa cashiqa guduud midkaan ku indhoorsado ubaxa cashiqa guduud midkaan ku indhoorsado adkee axdigiya jacaylko eediyo dhaqmadana ka dhowr
واتهاي والله وحبا كده عاوة بل سلامتي أنا أقول ذكر هده
in waxaa halkan ka salaamayaa dhammaan soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan sidoo kale salaamayaa dhammaan ummada reer galmudug meel kasta joogto walaalahayga familkayga dhammaantood waa salaamayaa sidoo kale waxaan qaadi salaamaya walaalka cabdishiid axmed oo ku sugan dalka bura afrika waxaan leeyahay adin wanaagsan daman arcaadada oo dhan waa salaamayaa sidoo kale waxaan qaadi salaamayaa ardayda iskuulka ima maalik waxaan leeyahay asxaabta galaaska sideedaad ee fasalka ah habeenka hayadoo canaado asxaabta ee kuleysa dhammaantood waa salaamayaa sidoo kale waxaa halkan qaasiga salaamaya kalilaabo hooyada macanto waa tahay caawa qaaska hooyo ayaa nooga dhigtay laakiinse een waxaa ka horeeyay salaanta intaadan yacni salaamin dadka horti een hees runtii een dhan u socotay marka caas qaaskiina waxaa nooga dhigtay hooyo macaan
qaas waa jira waa tahay bal inoo soo daa caawa qaaskii ayaa hadda meel loo wada fadhiya ayaan hadda caawa ay soo fadhiistay waxaa leedahay qaaskii hal reebo qof la tegi kartaa ma u jirtaba caawa
laakiin mid qaaska markii aniga salaamo waayna ayaana hadda loogu daraysaa qaac
tahay way diyaarsan tahay anigani bal haye
waxaa halkan ka salaamayaa qofa aada u jecelahay una qaaliya qof salamaan waa yaasin cabdullahi casmaan oo ku sugan xaafada hobol waa tahay ya salaam sidaas oo kale geesinimadaba muujiya aad baad u mahadsan tahay quruxda badan oo wanaagsan ah barnaamijkeena loo qayb qaaditaanka dadka wataa haye soo daa
waxaan codsanayaa ciistii xanimgobaade horta caashiq la sheegay eed baan kaga ahaa sabool
waa tahay waan ku tixgeli doonaa waan ku ciyaari doonaa waqtiga hadduu inoo saamaxo farsamo yaqaan galad waan rajeynaya inuu ku maqlay hay anisa Ah, een, eh, runtii geesiyaal eh, dhegeystayaasha geesiyaal ay jiro hadda oo adigoo kale ahayn oo gagambanay marka soo dhawaa caawa waa tahay een maxamed oo anigaba dhankayga haddii la ii diri lahaa maan gamba lahayn oo hore wala sheegi lahaa waa tahay marka waxaad leedahay aniga hadda dadka geesiyaasha ka mid ah karaamo kale maahay aniga geesayaasha ka mid aho garaabo kale markii lasoo salaamo dhahayo aniga maaha may laakiin aniga haddii la iisoo salaamo iyo waa tahay si kale haddii ilaa kale- uradinaysaa si kaliya laa maa tiraada kasii dar ma
waa tahay ayaa naca way fadhisaa hadda. qaaskii qaaskii karaamo ma maleysaa caaw in ani sabooto nagu dilayso hadhow markii runta laysla gaaro sheekada laab gelayso
Hadda may aniga maahiyo markii runta la gaaray iyo markii kaleba waad May, ogtahay horebaa anigase ka mar- sheegay anigase maba cabsataba markii si qaas ada lagu saaray maya anise haddee salaanto karaami anuna diyaaraan la lahaa markaas maho adigii sidii karaamo caawa diyaar maatiin anigaas haddii anisaba loo soo gudbido diyaaraan lahaa laguna aniga idin bilaabay ilaa idinka wadyaro cabsaysiin waxaad is leedihiin ba adinka inkastoo laqaan gaari waa isdirqinay lahaa waa isku dadaya inaa le maadaama ay socon jirin Eh, eh, qangaar horta maba jiraba qangaar qofa dhahayo meeshan soo fadhiyo oo weyn oo hadlayo ma qangaar anigu maba ka rumaysay maya anise weli waa yarna koodi luulay lahaa hadda soo qaan gaaraya may sanadkan qof jir hadduu toddoba jir iyo xataa waa qangaar
ayo waaya waa dirqas baa hadday sheekada tagto waa iska dirqsanaaye waatahay dhegeystaha qadka ku jira ayaan haddaa soo dhaweyso
halow dhegeysta dhegeysta soo dhawow magacaaga iyo halkaa naga soo wacayso haye barnaamijku caawa waa muusiga iyo salaamaha maxaad ugu soo tala gasha caawa bal soo dhawow Ay. haddaad heesta noogu hormarto salaantaad noo dambaysee maxaa dhada meeshaas ku celi haye bal noogu dhifo intaas bay ku egeedaan filaya walaal waynu kaa guddoona annagoo ka wakiila n marka waxaa dhiman haddee qoftii dhammeedoo heesta loo qaado caawo Eh, eh, codkaa maqlaaya iyo ma gaari iyo eradada maqlaaya meesha kasoo burqanayeen ma gaari ma la iska yeelaye waa runta la isku sheego waa mahadsan tahay sida wanaagsan ee barnaamijka uga qayb qaadato walaal anis soo dhawa mashquul badanaa kaa muuqdo caawa sidaa u waa tahay jeednaba een, ayaana mashquul ma jire aniga meeshaan baa caawa kuusoo fadhiya mashquul ma la arkay een, maxamed waa ninka caawa mashquulsano oo bartiisaba lasoo qabla ayahoo maxamed Aamusnaan fariimaha fadhiya.
wuxuu isku mashquulinoyaa dhegeystayaasha oo bale nooga sheego mid kalaa ku hoos duugan may fariin dhagaysta ma jirta meeshaan ka badan fariin sheekadu adigu ku bay- dhigi.
bayjoo lasoo dirayaba meeshaan ninkii wuxuu yidhi een, haddaba had- hadba soo di- ayaan hadba soo diru yidhi beyja dhan marka caawa waxaa u maleeyaha sidii nasiib cali uu sheegaba in beyja dhan caawa uu dirdiraya isagaba way way karaa wuxuu soo sahlan Een, ama ila joogaa xoogaa jafiisi miya horta aad baa mahadsan tihiin anise een, een, ayaan marka caawa dhexda ay gashateen oo midba een, gees bay kasoo tuuranaysaa marka caawa aniga qaas horta ya qaas qaas marka dhasha horta fariiman ani ma diro oo qaangaarka wiil se een, ayaan sheegteen codkaa la maqlaayay oo abbaa ka maqlaayay marka Ee, saa saa dadku arkaan anigu waa daayarahay marka dhanka fariimaha ayaan u jiraacayaa een een anisoy waa isku wari doonaa dhanka fariimaha waxa dhacaa fariimaha wax badan igama muuqdaan marka meelahaas baan ku mashquulsanaya fariimo kale maahan marka een yaa si kale ii fiirin een waxaan leeyahay assalaamu calaykum naimku waa maandeeq ku sugan xaafadda bakiin ayaa leeyahay een sanaan qaali ayaa leeyahay walaalahayga qaaliga maxamed karaame anise wadani ayaan aragsan ayaa leeyahay ha ka reebin farsamayaqaanka ayaa leeyahay habeen wanaagsan ugu horeyn waxaan halkani ka salaamaya ayaa leeyahay ummadda muslimiinta gaar ahaan soomaali maxamed sidoo kale waxaa dham- waxaa waxaan dhammaan een, may familigayga ayaa leeyahay ooidil gaar ahaan hooyo macaan iyo aba macaane salaam boqortooyo ayaa leeyahay dhammaan dhegaystayaasha ku xiran warbaahinta radio cadaado wiilal iyo gabdhaba saraan saraanqaasa oo dahweynta radio cadaade ayaa leeyahay een, gaar ahaan daadiyayaasha een, ayaa leeyahay muusigii salaamaha een, caweyska caweesi wanaagsan ayaa leeyahay good bye ayaa la soo yidhi fariimaha ayaan kusii soconaya ayaanay runtii een, ilbaad igu soo fiirinaysa ayaanay caa maxay
way caawa waxaa uu fariimo ka badan bal kuwa dhegeystayaasha noo horumarintaadana waa sugaynaaye waa tahay fariima ayaa kusii soconaya ee dhegeystaha kale waxaan soo yidhi assalaamu calaykum habeen wanaagsan ayuu soo yidhi dhammaan asxaabta waa boqorada kaftanka ayaa leeyahay ifraax social ku sugan muqdisho ugu horeen waxaan salaamayaa dhammaan soomaali weyn gaar ahaan reer galmudug sanaan sare asxaabta ka howlgala radio cadadow gaar ahaan anisa karaama ayaan iyo farsamayaqaanka radio farsamayaqaanada radio cadaado dhus cadaadihii dhuusamadeed ayaa leeyahay salaan kaliya laab asxaabta ku horan idaacadda meel kasta oo ay ku sugan yihiin ayaa leeyahay salaan sare qoyskayga iyo dhammaan qaraabadayda waqtiga haydii wacnaado ayaa leeyahay qaaskana wuxuu dhalanayaa labada kun laba iyo labaatanka waa tahay walla waxbaa ka dhacay hay aniso ayaan waxaa ka maqlay kuwa ludhuliya aba soo qaangaaraba haddana ana waxaa cabal le- waay gabadhaas ha laga leexdo adi adigo kale miya ana cabal waay waa tahay waxaa leeyahay qaaskay wuxuu dhalanayaa laba kun laba iyo anise iyo labaatan wixii waaweyna wax la weydiiyaaye bal anise soo dhawo ha ani adi waa ka yeerna waa oga waa ogta mahno waa yarla ali ha anise waaweynka waay hay anise Een, wax badan waad jabteenoo malaha inaan kaa may amsaboodeen qof qof kasta markiisa in laga faa'iidaysta markuu mashquulo qofka faa'iidaysi ma jirtee macnaa caawa een, ifraax social waxay tiri qaaskayga wuxuu dhalan doonaa dhalan doonaa hagaal iskooga ifraax caawa qadkeenay soo korto waxaa la rabay baalaha baan ka rafi lahaa laakiinse caawa waa ka xumo fariin bay iisoo dirtay fariinay ka noqon Waa tahay fariinta weli waa ay sii socotaa insha allah ayaa leeyahay een, allaha soo barbaaray ayaa leeyahay waxaa idinka codsanaya heestii iyo beysani ee daybal jacayl ka daawo ayaa leeyahay baiba ayaa lasoo yiri aad buu mahadsan dhegeystaas waan rajey doonaa inuu farsamo yaqaanka usoo dee doono darabkiisa ayaan habeen wanaagsan
Een, karaamow habeen lamida ayaan ku leeyahay waa tahay een cabaar baa la maqleynoo fariimo baaba ku mashquulsan intaan rajeynayo caa fariimo dirsiya waa ka dhacasa isoo salaan miya isoo salaan waa kusugulaaya
caawo meel meesha ali xitaa waxaa uga jeedayo ma aqaani meel lagu jiro waa tahay fariin isoo miya ma ogi isoo salaana maba sheegi kara caawa waxa socda falle soo cal isku dirsooya miya
sheekada halkaasay ka socota ayaan u muujinayaa waa tahay anise saa'iday nooga mashquulsha anise soo dhawow bal falle caa Waa fariimo tahay aad iyo aad ay isula socdaan.
ayaanay adaa caawa kuu deysta maxamed halkay kolkaba aad iga celin lahayd baa aniga caawa aad igu soo ee kolley qofkii mashquulsan unbaa wax la saarayaa maho Sida may weyn.
maxamed aan noo mashquulsanaa mar anigu ma mashquulsanan hagaal baa kuusoo dhagrooray
waa tahay een dhegeystayaal badan ayaa fariimo soo diray dhanka wicitaanka haddaa u jaleeco dhegeystaha qad ku jira halo assalaamu calaykum
calaykum salaam maxamed walaal soo dhawow magacaya halkaad inagala soo xiriirinayso
barwa cabdullaahi dowes anaan joogo deegaanka yaardheer waad la socotaan filaya barnaamijka
aye haye gudagal caawiya jeceshahay inay halkaani salaamba qortooya hawada u mariso
waxaan ka salaamayaa ummadda muslimiinta dhammaanteed kuwaan gartee
marka labaad waxaan salaamayaa saaxiibada aracda kuwaa tahay
kaasna waxaan salaamayaa gabadha kula joogto waxaa la yidhaha magaciida new
waa tahay magaceediiba la kala waayay anisamaa la yidhaha waa tahay anisa caawa qaad salaamaysaa ayagaa qaasa salaamaya caam waa tahay waa jeedayna inay kaa guddoomi doonto haye anisa wax waxa la qarqarayo banaanka imaadaan hadde waa tahay een, maxamedow een, wiilkaas walaalkiisa salaam horta si kale ilaa baan kaaga qaadan lahay salaataas haye hadda salaanta dhowr nooc bay iskugu jirtaa laakiin se qaas markii la yidhaha waa Haye, qaas asigu- walaaltinimo ma soo dhex gelaysa anisa anugu dhex qarinaya qeyb may asagu kuma uusan dhihin ee, May, ee, qaaska si waxa u qaasa naqan- u salaama muusan dhihin haye ay- ayaanay qaas qaase maxaa tahay?
loqole maxaa laga laga dhex bixiyey maxaa dhacay Ee, waxau dhahay een, gabadhaas walaaltinimo ma salaama jirto walaaltinimo ji- qaas haddii la yidhaha waa qaas walaaltinimo walaaltinimo dadka dhan u salaam muslimiinta dhanaa salaama muslimiinto dhan oo yidhi annaga waxa nagala dhex baxsho ma waa anis qaas iska qiro ha qal- qaldin sheekada hadda may si si walbay ahaato wiilkaas waa ka qaadan salaanta si kale waa ilaa- tahay heen aad baa mahadsan tahay dhegeystaha qad ku jira ee ayaa dhankeeda hay aniso
halo halo dhegeyst halo asalaamu calaykum Ee, dhegeysta soo dhawow magacaaga halkaad naga soo wacayso
maxamedu joogaa
ee soo dhawow magacaaga halkaad naga soo wacayso
maxamed maxamedu joogaa ee maxamuudow soo dhawow ee nacaab barnaamijka maxaad ugu soo talagaysay yaa salaamaysaa waa tahay si qaas caawiya halkan kaga salaamaysaa
waa tahay abu mahadsan dhegeystahaasi haya adigana waa lagu soo gada hadda ayaa
aniba maqaan gaarib lasla ogaa ayaa ayaa iska yeela waa qaangaar ma cas jirta luuqa waxaa laga leeyahay soo salaan hadhowna waxaa leeyahay ha maqan maqankan yaa iska yeela waxaas maanta o dhan aa isoo waa ilooda fariimo barnaamijku waa dhammaan rabaa iyo maxaa kugu dhacay oo maqlaya fariimo saase ayaa ayaa
walaalo anikoodi looli qaan gaaray waa ku sheegay ma lasla ogaa karaawo ilaa isla yarna isku ogeyn adiga ugu soo sida laabato anise u qaranta iskaga qara hadda walaalay isku dhiba xataa ani Waa adiga.
suaal ani waa ogolaha iska qarato Aye, aye.
laakiin aniba qiro kari intama gaarin haya anise hadda maxamedow ee, haddaa faa'iista waxay dhehaysaa haddii qaas la iisoo salaami lahaa een, ayad hadday dhehaysa maqla haddii qaas iisoo salaam waa ii dhacday Allah, waa ii haddana waxay dhacday.
bilowday Hadda taa- shakadaas Eh, maanta oo dhanna fariimaha waa ilowday maxaa kugu waa dhacay?
iilowday iyo maxaa kugu dhacay Eh.
isagoo iyo waa lasoo salaamay maqla ayadoo dheheen Mm. Haye.
marka ayaan inaad- dibaa iska xasuusto ma may inaad tiraa ilaahay xaqiis maaha ee iisha ka dhowna inaad tiraa een, aniga waxaa isma dhanka iyo farsamo yaqaanka haddii aan jalecno waa tahay anis waa tahay ee caawey een, maxamedow heesta ma adiga baa noo soo xulay caawa mise adigoo dhanka mashquulkaagaba caawa badan
iska Ayaa.
dhaaf ninka waa mashquulsay Maya, ayaan ayaana u deenin caawa
waa in ayaan heesta ay noo soo qabanayso
in hees ay ku luuqayso iqro indho
waa tahay deeq heesta deeq iqro- indho deeqa ayaa la dhahaa gabadhaani heesta dhaqan leh waa tahay farsamayaqaankii heestaas
amarkiisa kuliyo ehelkii qaraabada odayguna ka taliyo siduu eebbanagu yidhi amarkiisa fuliyo xidhiirkii qaraabada ammaantooda badiya anaguna gadaaban ixtiraamka weydiyo anaguna gadaaban ixtiraamka weydiyo axdilaafka lagu qoray waastayna noloshaho aabiyo waxaan nahay hooya aan iska sirin inaguna inaguna gadaaban ixtiraamka beediyo inaguna gadaaban ixtiraamka beediyo axdilaabka lagu qoray waasnayna noloshaho aabiyo waxaan nahay hooya aan iska sirin adduunyada dadbaa jira labaadiyo isfaataba agbaydhid banaankiyo dadalulka irto dalagiyaaniga adduunyada dadbaa jira labaadiyo isfaataba agbaydhid banaankiyo dadalulka irto
habeen wanaagsan jimco wanaagsan ayaana habadeeda garanahay muusigii salaamaha ayaa dhegihina kusoo dhacaya qeybihii dhex barnaamijkana waan ku guda jirnaa ayaan iyo dhanka fariimaha haddaan u jilacno
maxamedow dhanka fariimaha haddaan soo qabto markaani fariintani waxay leedahay asalaamu calaykum waan idin salaamay dhammaantiin waa samsamsiman oo joogta karaamo waxaan salaamayaa dhammaan asxaabtayda gaar ahaan nasteexo faadumo sahra bilan codsi heestii waxay tiri codsi heestii suldaan seeraar aga aga baay ayaa la leeyahay dhammaan radio cadaad
waa tahay waan u taxgeli doonaa darabkaasi dhegeystaasi hadduu waqtiga inoo saamaxo haye anisa soo dhow
waa tahay in maxamedow waa mahadsan tihiin een adiga ayaanba dhegeystaha qadka ku jira ee markana wicitaanka tooska haddi ah aan jaaniskiisa siiyo halo halo dhegeyste halo asalaamu calaykum dhegeyste een soo dhow walaal een magacaaga halkaad naga soo celiso
walaal qaaliye أنا جعل حسين مقعي وجميل وشوفت قبل لحد jamila soo dhawoa walaalqaali hadaad barnaamijka la socotay ee gudagal
لا شيء قال يو أنا سعيدة ولا مش لما أوريا شريف يا سلام سري سلام بقرطانية يا دولي سمرنا يا gaar ahaan daadiyayaasha barnaamijka rasmiiqaanka jira oo jooga dhammaantiin ayaan leeyahay nabad igu caweeye farxad igu noolaada la leeyahay
waa tahay jamiley ummadda soomaaliyeed lagu joogaan waan salaamaya waa tahay hooyadaya aabahey walaalahey waan salaamaya Ee, waxbaa dhiman markaas haddii hooyo iyo aabiye iyo ummadda soomaaliyeed iyo isu salaabiye waxbaa dhiman
maya aris waa
waynu ku xunnahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay een soo laaba ayaynu ku leenahay adigoo rabada si aad barnaamijka ka qayb qaadato een markaana dhanka iyo farsamo yaqaanka
boholyow boholyow gaxa shaqee muddo badan la jiifay waan baxnaaninaye basanbaaska igu riday basanbaaska basanbaaska igu riday boholyow boholyow gaxa shaqee muddo badan la jiifay waan baxnaaninaye basanbaaska igu riday basanbaas basanbaaska igu riday boqoradaan jeclahay basrajeesahayd beledkay ku nooshiyo beled weyne maan tegin alla maan tegin maan tegin maan tegin beledweyne maan tegin boqoradaan jeclahay basrajeesahayd beledkay ku nooshiyo beledweyne maan tegin Ah, maan tegin maan tegin maan tegin beledweyne maan tegin indho ku busela bidhaantaada dooni budaaraga hoos iyo bogtayda maadaye budaaraga hoos iyo bogtayda maadaye indho ku busela bidhaantaada dooni budaaraga hoos iyo bogtayda maadaye budaaraga hoos iyo bogtayda maaday boqolaal boqolaalka dumaree beriga baa ku noole cadaabile qorxooniyey basarkaba wax dheero basarkaba basarkaba wax dheere boqolaal boqolaalka dumaree beriga baa ku noole adabile qurxooniyey basarkaba wax dheere basarkaba basarkaba wax dheer baxsantaan gacalowday martiyuu hadraaw beer lula ku caashaqay bundhadiina maan tegin alla maan tegin maan tegin maan tegin cundadiina maan tegin baxsantaan jeclahay martiyuu hadraaw beer lula ku caashaqay cundadiina maan tegin edha maan tegin maan tegin maan tegin cundadiina maan tegin indho ku busela bidhaantaada doone budaaraga hoos iyo boobtayda maadaye u daar- habeen wanaagsan ayaana habada idinka leenahay halkaasi haddaan uga soo laabano dhankii farsamada iyo heestii runtii een, runtii heestaas waxaa la dhihi karaa hees runtii innaba een, hadde dad badani hadde dhegaha lasii raraacdinayo xataa madaxa lasii ruxaayay anisaa ka mid ah waa dadkaas een maxamedow aniga horta beledweyne maan tegin ab heesta anba ka xasuustaaba beledweyne meeluu iga jira xataa ma aqaan tegid kuu roon waa tahay ayaana hadde wax badan ka dhoxda heestii bal ayaana ay- ayaan anigana ama tira anigana beledweyne keliya anu beledweyne ma tegin ma dhahay ani socbal beledweyne waa tegey waa tahay laakiinse heesta micnaheeda weli maanan si fiican u fahmin
waa tahay haddana waasantii dhanka fariimaha ayaa u jiraacaya dhegeystayaal waxuu soo yidhi asalaamu calaykum waa asxaabta waan jeclahay ayaa leeyahay waa xidigta nolosha ay shucuud ku sugan xaafadda fiero jecel ayaa leeyahay waan idin salaamay mataanaha barnaamijka anise wadani meya sharaf karaama iyo ayaan dhala salaan sare saaxiib yaal ayaa leeyahay waxaan salaamayaa soomaali maxamed iyo hooyo macanto maryan nuur iyo asxaabtayda qaaliga sida siya xasan shariif siya samri jacaal iyo xidigta farxadda ayandhool iyo xidigta n iyo xidigta muqdisho ay leeyahay ibraxsho shiyaal iyo riyaaq iyo maryaabon dhammaantiina one of love habeen wanaagsan fariimaha ayaan kusii soconayaayo oo dhegeystahan kale waxaa usoo yidhi asalaamu calaykum waa idin salaame ayuu leeyahay salaan sare salaan boqortooyo ee guddooma magacaygu waa xaabo ku sugan qaradhi ayaa leeyahay si khaasa waxaan u salaamayaa yaa kale loo salaamaya haddee anise wadani waaye een waa tahay dhegeystaha soo harejey doonaa inay hadda ka qaadi doonto aniso dhegeystahan kale waxaa usoo yidhi waa salaad oo jooga magaalada dacoole ayaa leeyahay waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha radio cadaado een marka xigtan waxaan salaamayaa leeyahay ayaan iyo maxamed karaame iyo aniso xambaryo ayuu leeyahay dhegeystayaasi aad buu mahadsan yahay fariimaha runtii caawa aad bay iskaga soo dhabdhacayaan anisoy
waa tahay een maxamedow een fariimahaas halkaas haddii aanu kaga soo laabano ee dhegeystaha qadka ku jira wicitaanka tooska hadda isku dhaweeyay halo halo dhegeys halo asalaamu calaykum dhegeys
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته een dhegeysta soo dhow magacaaga halkaad naga soo wacayso
ولا وعدوهي وقربوب وشوقة ناس اللي يرادو قلنومات waa tahay soo dhow
وعدوهي ولا een maxaa barnaamijka ugu soo talagashaad kala qayb qaadanaysaan
السلام yaa salaamaysaa gudagal
وعن سلام يا أمة المسلمين فلمان تقول سلام يا وعن كلا سلام يا سجارة سلام يا باتي يا شخاب وعدادو waa tahay وعن كلا سجارة سلام يا صاحب النبي ذا قلنومات قصوغا
waa tahay
salaam qaas ah oo qalbiga laab ah may dhuuxa may dhiigga may beerka waxaan salaamayaa anise cali xuseen
waa tahay
intaas bay ku egtaa caawa
waa tahay een mahadsanta dhegeysta sida quruxda badan aad barnaamijka kaga qayb qaatan waan kaga may may mahadcelin dhiiga may dhuuxa may maxaa taarka maqashay alile baaba Maya horus adi bad- wa- walle waxbaa maqla walle waxsdhaa iyo kusocota iyo kusocota walle aday kugu imaadee anisoy waa waa Waa salaad tahay- waa salaadii labaad walle dad shaqeeyo badan baa tahay anisoy saa maya fariimaana waa sugaynaa karaabo waa ta maya aniga waaba ku faraxsana macaawa dhegeysta laba wicitaana laba fariin haddii la iga soo salaamo waaba ku haystaa yaa ii geli karaba anisoy hadde inaa waaweynka tahay markaa waa qiritaan fila anaga Aniga aka- hore anaga oo- yaryarna maya aniga horaba een qofkii soo salaamay aan salaanta uga qaaday laakiinse adinka maqaan gaarin iyo waxa se ega yeela adinkoo garayga furin kasoo dharshaqa maqaan gaaniya intiye
waa tahay anisoy walle anaga saa ayaan sheegtay waa anaga weli waxbaan oo dhiman oo waxna soo salaamaya ma maya arkaysi salaanta la baa arki lahaa dee Ah, salaanta hadday laga wax dareemi jiraan waa arki Ah, lahayd.
maha.
Saa- saa hadda anagu arkeen oo kale waa arki lahayd anisoy marka waxna ma jiraan aan lay karaa marka een, fariimaha ayaan fiirinaya marka ani dhegeystaha waxuu soo yidhi waa axmed cali galbeed ayaan joogaa waan idin salaamay ayaa leeyahay saaxiibayaal een, dhammaantiina daadiyayaasha barnaamijka ayaan waan salaamaya ayaa leeyahay waxaan si qaasa u salaamayaa may qaali may sharaf may xabiibti may macan ayaa leeyahay maaryahaboon ina loo macanto walle waxbaa ka dhacay waan rajayntaynaa maari haboon inay salaantaasi ka gudoontay dhegeystahaasi axmed cali garbeen ayuuna joogaa walle saasoo kale waxaa loo qirtaa maayane anise iyo dadka kale saasa loo qirtaa ayaana adig weligaa dhudhuumo mar un banaankaa soo baxaysa karaama haddu isla yareen maxaa dhacay laakiin sari uu soo jeesatay maya maya haddee waa yaa wasaa u dhudhuuminaysa hadda eber nooga dhigtay hay anise
waa tahay n ayaana n caawaha mudo fakafakadna too fariinta soo fariimaha loo soo jawaab waayo isoo iisoo dirayo iisoo jawaabaya maxaa idinku dhacay sala dira hadda mar- markana markii loo soo diri jiray waa yarahay keentay waa yaray waa yaraya iskiila ani hore idiin sheego waa yaraha qof meesha soo fadhiistay inaan ka yeedhinba
waa tahay bal weya adi waaba iska kaa maqalne inaa anaguna xoogaa marka dambe qaybaha dambe inaa iska qaran leen noqone sheekadu
waa tahay n haddii halkaas n ayaanay inta wicitaanka iyo fariimahaba waan usoo laabanayna codsayaasha dhegeystayaasha inagoo waqtigu dhahay hal iyo laba intaa ka gaarno n dhegeystaha koowaad codsigiisa iyo farsamo yaqaanka
habeen kastoo laa ciido cajiib walba muu ahaado codkaaga haddaan ku seexan ciriiri ciriiri kashaa daranta habeen kastoo laa ciido waa tahay hadda halkaas aynu kaga soo laabano xaliim gobad heystii ku caawi oo ahayd mid ka mid a codsayaasha dhegeystayaasha iyo farsamo yaqaanka dhegeystaha xiga codsigiisa iyo farsamo yaqaanka
wanyar socod weeye quruxsantayda qowlkadaa i deeqay quruxsantayda qasbiga wadnay degtay quruxsantayda oo qushuucay quruxsantayda wanyar socod weeye quruxsantayda qowlkadaa i deeqay quruxsantayda qasbiga wadnay degtay quruxsantayda oo qushuucay quruxsantayda yartu waa qalanjeeda aga quruxdaanu bogeeda aga qalbigay suranteeda aga aniga ku qancee aga aga aga yartu waa qalanjeega aga quruxdaanu bogeega aga qalbigay suranteega aga aniga ku qancee aga aga aga yartu waa qalanjeega aga quruxdaanu bogeega aga qalbigay suranteega aga aniga ku qancee aga aga aga yartu waa qalanjeega aga quruxdaanu bogeega aga qalbigay suranteega aga aniga ku qancee aga aga aga waa qaali dumar qalanjadayda waana qiimo badan qalanjadayda qorqornaanta wacan qalanjadayda qayrkeed ku dhaaftay qalanjadayda waa qaali dumar qalanjadayda waana qiimo badan qalanjadayda qorqornaanta wacan qalan
waa tahay hadda halkaas aynu kaga soo laabanay heystii agaa iyo fanaanka codka baxsan suldaanka geeska suldaan saraar oo ahayd mid ka mid a codsayaasha dhegeystayaasha ee barnaamijka oo guntii gunaanadkii kusii dhow bal dhanka iyo fariimaha haddii aynu eegno ayaan soo ayaan dhawo fariimaha maxaa ku aragtay caawa fariimaha hadee ay kor ordaysaa haya ayaan caawa bal fariimaha een, waxbaa ka aragtaan filaya maya Aan caaw fariinana laga soo fariima jawaabay fariimaha caaw maya ani mabal iigaso ani maba idiin sheegay hore aan kuu sheegay ma sugayiba haddaan kuu sheegaaba waa tahay inaan yaraa hore ay kuu sheegay laakiinse labadiina Anigoo- far aan kugu a- godan ani- ani adigo ayaan la ogtay yaraan isla yaraan doonaaye bal hadde waa yahay waa isu sugaynaa ani yaraan inka dheera bal fariinta inoo aqri fariintan in dhegeysta gelisoor jooga ayaa soo diray ani misooy maa-ido oo ku sugan gelisoor waxay leedahay waxaan salaamayaa soomaali weyn waxaan si qaasa u salaamayaa may dhiiga may dhuuxa may qalbi may xubbi may xusuus may Tusig.
niyad aa lagu dhahaa hadde ani waxaa sugaysaa hadde yaan sugi lahaa kala had anise amee tahay hadda ma- warkiyaaba May- kari la ahaba war ma jiro hadda adugu gabar maya hadday gabar taaba- saas anise uma dheheyse gabar runtuba la isku anisada sheego soo salaamaysay anise maxamed magaca anisada.
aku bayaamiyo war dhan haba gelinba maba sugi karaba ii heeshay maxamed aadan karaaba
yaa maxaa sugaysaa yaa waa ninkii yaraa qangan hadda ma qaangaarkiina olwa waa u sheegay anu Mar qaangaarkiisa labaad.
waxaa ani anaa runta inka sheeganaya inta kiila waxaa may mar la dhaho boqorka jacaylka iyo mar la dhaho maydhiiga maydh wax waxaas aniga ma qaadan kare Maya, ma ma- qangaarin mar daba miiska ayla soo maa fadhiisan dhiiga maa dhuuxa yaa dhuuxa qofku yaala haguu jooga aniso fariin fariimahii hadday qorida la ameeyihiin hadde fariinta hadda la- la aqriyay aniga waxaaba iga mamnuuca maydhiiga maydhuuxa ma qore Waa- bal adiga caawa waaweynkaa taa waa ku jeedaa isagoo gabagabada barnaamijkana waa noo kusoo aad baa u mahadsantay aniso waqtiga ayaa noo kulaalaya marka dhegeystahaasi waxaan leenahay habeen wanaagsan marka en waan ka qanasay wada jira ani adiga iyo ayaanba waata anaga ha nagu daray anaga dumaashi ahaana uga qaadna aniga sidan waa salaamaynaa koodhi in dumaashi qayl kabtaada ku salaamay karaamo salaanta qaaska ha laga reebo anis inuu qaangaari saasaa kuu cadayday Eh, eh, aniga horta Ayaane, qaas ayaane.
dabababa iga rabtiin horaa la iisoo salaamo kabtaasan ku qabaa salaanteeda laakiin ayaana waa yara ayaan- kabadha dheer ay gelin ayaana waa yaraya Eh, eh, adiga ayaan yaraan meesha ba joogtay ayaan soo dhawaado anisoy waa mahadsantaa horta ani dhammaan waxaan salaamaa horta ummadda muslimiinta ah meel walbay joogaan waata sidoo kale hadda anise iyo karaamana waa salaama waata wax kale wax kala dhiman wax kale Wax wax kala kala laga dhiman.
sugayaa wax kale se ah waaba dhammayda is dhahay qaaskiyaa dhiman ee kowdi luule la qaangaar hadda la bilaabay ma sugtiin kowdi luule maba dhammaan bishii xitaaye Mm.
qaangaar iyo adiga eh, mar horaati yaa iska yeelaya war waxaa aniga horaa iyo arki lahaydeen aniga waa idin arkay warka boosi iga iga soo gabagabeeya sheekada adinka anise waa tahay.
horaa u arkay ninkaana waa arkay waa sixitaaye bal adinkuna tiina ku tuura hadda adinkaa lainku soo tuura maho Waa taa- Ninka inka sugaya.
aad baad umahadsan tahay En, kelmadaha u dambeeya haddaan aan siino En, hay anise adigana ballankaaga yaa salaamaysa caawa waa tahay een galado waad mahad een maxamedo waad mahadsan tahay hafiyada een, xitaa caawa waa tahay caawa may farxadii ka dambatay laba qof dhan aan leer caawa may Marka aniga laba- waa- waaba ku faraxsanahaba intii isoo salaantaba kabtoodan kaga qaaday waa tahay een dhammaan waxaan salaamaya muslimiinta meel kasta joogaan een dhammaan waxaan salaamayaa een familigayga een inta mooqayga magacayga taqaana waan salaamayaa iska reeb hadda, een iska reeb max- iska reeb aku tarax tegin iska reeb een intaas baan salaamayaa ma nala baro he
Haye, Een, anigoo wax kaloo sugana sii weli.
dhiman maba jira haddii hakan la iga soo salaamo maxaa kaloo sugtiinba hadda adigana waa inaa carafaadaha kaagiyaa dhiman maxaa adi haddii lagu soo salaamay Haa.
adiguna inaad dhiibtid maho adigana inaa dhiibto wey een aniga waxaan salaamo maba u jeedin
waa tahay alle waa la shaqeeyo baa daasan saa rajeynaya adise dhankeeda horta wax waaba inkirtay karaama soo dhawo bal aduuna Eh, inkiraanta igu suuqa dari iga xirtay.
duweynaa tahay anaa kuu jeeday bal warka soo Een, horta gabagabay ayaana aad baa mahadsantihiin horta waqtiga ayaa aad noo kulaa daqiiqad ama laba daqiiqa ayaa hartay marka aniga dhammaan muslimiinta guud ahaan waan salaamayaa si gaara waxaan salaami raya cadaadada dhegeystayaasha in badan aan jecelna waan salaamayaa dhammaan een, daadiyaasha qiimaha iyo sharafta leh oo caawa garabkayga een, midig iyo bidix kala fadhiyan waan salaamayaa ayaan ugu horeysay anise wadani marka intiina waa idiin salaamayaa dhegeystayaasha duuduub ahaan waan salaamayaa waa filayaa inaa horta kaa qaadeen intaas anaguna ga- waa kaa qaadnay waa tahay Een, karaama Maxamedow, waxbaan tabayaa weli anigu aniga qaaskii galansoor la iga soo salaamaana bas aba sugla ahaba maxamed kaaga fadhiyaa soo dhow wax kale ma jiraan garinsaar een, yaa War salaamta salaamtu Galasoor- meel dhow kama imaaniniyo saxagrin meel dheer bay ka timid kolley duud badan iyo waddo badan iyo hawd badanba waa soo dheer waa soo martay martay qajajac dheer badda kolba waa soo martay bal adiguna salaantaad hal iyo labo wallaahi dhammaan muslimiinta dhan asalaamaya qaas weli ma hayani waa dhala doona insha allah markaas idin wadaagi doonaa Een, marka waan rajeynayaa inay dhegeystayaashana een, naga guddoomeen waa salaantaasi tahay in guud ahaanba waxaa intaas ku dhan barnaamijkii muusigii salaamaha oo aad kala socoteen radio cadaada caawan si wada jir ay idinkugu daadahinayeen anigoo ah miya ashraaf karaama iyo anigoo ah ayaan maxamuud cali iyo weliba anigoo ah nisaacal xuseen tan iyo kulantii dambe sidaas iyo iyo nabadgelyo nabadgelyo heesta gunti gunaanadka barnaamijka
sheegay